ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey v o e da waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra arrimaha uu cabdiweli ka hadlay waxaa ka mid ah tallaabo dhowaan ay ciidamada amisom ku joojiyeen shir ka socday baydhabo ka bixitaanka ciidamada kenya ee magaalada kismaayo iyo amniga sahre cabdi axmed ayaa ra-iisul wasaaraha khadka teleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriirtay waxaanay ugu horreyntii weydiisay sababta loo joojiyey shirkii baydhabo ka socday run ahaantii ma ogin yani shir in la joojiyo shirkii waa u socday laakiin waxaa jiray uun amisom inay nabadgelyada sugaysay oo wax nabadgel nabad sugidda ku saabsan inay ahayd kadibna waxoogaa isfaham la-aana uu dhashay markii dambena waxaan umalaynayaa midaas way meesha waa laga saaray oo wa waa la isu fulay marka wax shir joojin ah anigu ma aanan maqal waa un wax amniga ku saabsan sugidiisa waa tahay mudan ra-iisul wasaare waxaa socoto ama isfeer soconaya ee dowlad goboleed la doonayo saddex gobol in mid lagu dhiso midna lix gobol lagu dhiso marka dowladda midkeebaad isleedahay ahmiyadda ayay siinaysaa ama si gaara ayay iyadu u taageersan tahay
waxa weye sida dastuurku sheegay qabo waxa weye way samaysan karaan maamul goboleedyo waxaa muhiima in wuxuu ay yihiin wax laysku raacsan yahay oo aan keenayn iskhilaaf shacabka dhexdiisa iyo dhibaato xagga nabadgelyada ah marka fakerkana waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxaa la rabaa in fakerka markii lagu kala duwanaado wada hadalka uu socdo oo ugu dambeyntii marka meel la isugu tago waa tahay dowladdii waad soo dhammaystirtay muxuu yahay qorshahaaga dhinaca amniga marka ku aadan dhinaca amniga waxaa weeye waa in la xoojiyo dagaalka aynu ku hayno nimanka nabaddiidka ah oo meesha laga saaro sanadka laba kun iyo afariyo toban labada kun iyo afariyo tobanka waxay noqonaysaa sanad runtii aanu aada u xoojino dagaalka aynu ku hayno oo aynu kaga xoreyno lalka ay haystaan nimanka nabaddiidka ah sidoo kale waxaa dowladda ay xooga saari doontaa xasilinta meelaha ay ka baxaan nimanka nabadiidka ah waayahay kenya waxa ay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay ka rareyso kismaayo tiradii ugu badneed ee ciidamee ka jooga halkaasi la daadgureynaya qaarkood maxay dowladdu kala socotaa
kolleyba arrimaha ciidamada waa arrimo aanu ka warhayno ciidamaduna waa ciidamada amison amisonna qorshe howlgala ay leedahay marka waxyaabaha dhaqdhaqaaqa ciidamada ku saabsan waa waxyaabo dowladda iyo amisom ay ka wada socdaan tafaasiisheeda hadda halkaan kuma geli karo waa arrimo xagga amniga iyo militariga ku saabsan waa tahay waxaa dadku ay ka cabanayaan dhinaca kale ciidamada dowladda oo dhibaato ku haya sida ay leeyihiin waxaad maqashay ama aad dhegaysatay beeraleydii cabashadii ay kula yimaadeen kadib kulankiinii waxayna sheegeen in si fiican ay uga shaqaystaan deegaanada al-shabaab ay ka taliyaan oo dowladdu ay ka cabanayaan barakicin iyo dhibaatooyin dhac ah in ay jiraan ciidamadooda xilliyada qaarkood ay u geystaan marka taasi soo fadeexad maaha maxayse tahay qorshaha dowladda ay ka damacsan tahay cabashada dadka rayidka ah goobaha qaarkood lagu dhibaateynayo arrintaas howleyn baa ka socota run ahaantii nabadgelyo xumada aada maqlayso qeyb weyn nimanka nabaddiidka ah ayaa dharka adresska militariga qof walbaa soo xirta nabaddiidkuna mar walba waxay ka shaqeynayaan inay iska hor keenaan dadweynaha iyo dowladda dad badan oo howlgallo lagu soo qabqabtay waxaa caddaatay inaysan ahayn dad militariga ku lug leh qaar baaahan oo xiriir laleh dhanka nabaddiid xiriir laleh oo runtii arrinta inay sumcadda dowladda ku waxyeeleeyaan ujeeddadu ay ahayd wax kasta ha ahaato howlgal xoog leh ayaa dowladda iyo ciidamadu arrintaas ay ka galeen ayaamihii lasoo dhaafayna dad badan baa lasoo qabqabtay waxaana ciidamadu ay runtii ka howlgalaan wadooyinka iyo meelaha beeraha puntland bay ka howlgalaan waxaan rajeynaynaa in arrinkaas lasoo afjari doono waa tahay oo markaa beeralaydu ay shaqaysan doono waa tahay e waxaa jira howlgal aad sheegteen dhowaan inay si wada jiro u bilaabi doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisome african unionka eh, ama midooda afrikee nabad ilaalinta u jooga En howlgalkaasi al-shabaab lagula dagaalamayo ma muqdisho oo keliya ayaad ka fulinaysaan mise gobolada dalka meelo ka baxsan ee caasimadda oo kale
dowladdu waxay ka shaqaynaysaa in meel walba lagula diriro nimanka nabadiidka meel kastoo ay joogaan marka howlgalku wuxuu saameynayaa meel kastoo kala waa tahay ciidamada etoobiya ee kusoo biiray kuwa amisom wakhtigan dowladdu way soo dhoweysay sidaan la soconno waxaa jira dad iyagu eedo tirsanaya iyo tacadiye la geystay sannadihii lasoo dhaafo ciidamada etoobiya ay u tiirinayaan iminka yaa qaadaya mas-uuliyadda haddii ay tacadiyadii kuwa lamida ay soo noqdaanba
ma rajeynayno wax tacdiya inay dhacaan ciidamada etoobiya waxay ka mid yihiin ciidamada amisom ciidamada amisomna waxay ku dhaqmaan waxalayidhaha rules of engagement ama habka ay u hogaamayaan taasuna waxay tahay in mar walba la ilaaliyo inaan dhibaato loo geysan dadka ama tacaddi samcin aada iyo aad baana arrintaas taxadarkeeda loo qabaa
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cabdiweli ishaaq axmed oo khadka taleefonka ugu waramayay sahre cabdi axmed oo washington joogta